bsmi illaahi alxamdu lilaah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasinaa walaalayaal mowduucani wuxuu ku saabsan yahay aadaabta safarka qofka safarka gelaya oo xajka u socda ama cumrada u socda safarkaas uu gelayo aadaabta lagama maarmaanka ama muhiimka ah inaynu xoogaa ka bayaanino inshaa allahu tacaalaa sida dadka xajka u socda ama cumrada u socda ay maaragtay u noqdaan dad basiiro iyo cilmi u leh safarada ay gelayaan aadaabta safarku waa tiro badan tahay midda koowaad waxaa weeyaan qofku marku rabo inuu safro inuu la tashado dadka uu diintooda ku kalsoon yahay iyo khibradooda oo uu kala tashado kala mushaawaroodo sanadkan inuu cumrada aado ama xajinayo cumrada iyo xajku waa cibaado iyagu uma baahna wax kale keliya xagga wakhtiga inuu dadka mushaawaro la yeesho la showro ayaa wanaagsan dadka ahludiinka ahlu salaaxa ahlu cilmiga khibraddana leh arrinta labaad waxa weeyaan qofku markuu xajka go-aansado ama cumrada go-aansado inuu istikhaare la yimaado laba ragcadood tukado waqtiga la tukanayana waa waqtiga oo aan waqtulkaraahiyada ahayn waqtiyada salaada la diiday salaada sunnaha mudlaqa ah ee la diiday aan ahayn waqtiyadii shanta ahayd aan ahayn salaada istikhaarada ragcadda hore wuxuu ku akhrinayaa faatixada ka bacdi suuradda la yidhaahdo qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna faatixada ka bacdi wuxuu akhrinayaa suuratu likhlaas markaasuu ku ducaysanayaa ducadii ducaau listikhaara alimaamu nawowi masaladaa markuu ka hadlayey wuxuu ku sheegay kitaabkiisa manaasiku alxaji waalcumra istikhaaradaas iyo arrintaas uu la imaanayo istikhaaradaasi waxaa loo istikhaaroonaya ma aha xajka xaj ahaantiisa ama cumrada cumro ahaanteeda maxaa yeeley xajku waa khayr cumradu waa khayr inaa xajiyaya in kale iyo inaa cumraysaya in kale iyada istikaaradu maahay waxa loo istikhaaroonaya waxa weeyaan waa xagga waktiga waktigan inaan aado iyo wakti kale inaan aado dhankaa weeye istikaaradu markaasuu ducadii istikhaarada qofku akhrisanayaa allaahuma inii astakhiiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika waasaluka min fadlika alcadiim fa inaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam wa anta callaamu lguyuub allaahuma in kunta taclamu ana hada macnaha ducadii istikhaarada buu markaa akhrisanayaa arrinta saddexaad oo aadaabta ka mida waxa weeyaan markuu go-aansado inuu safro oo cumro u safro ama xaj inuu bilaababa toobadkeen min jamiici almacaasi dembiyada dhammaan inuu ka toobad keeno xumaan oo dhan inuu ka toobad keeno wixii madaalim ama dulmi ou galay oo khalqiga ka galay inuu ka baxo oo u celiyo oo ka cafis dalbo wixii dayna oo lagu leeyahayoo suurtagala inuu bixiyo wixii wadeeco iyo ammaano uu hayey oo dad u hayay inuusan iska safrin u celiyo arrimahaasaa muhiima inuu dhaho cafiya oo ka xalaal dalbo inay cafiyaan qof kastoo isaga iyo qofkaa kale mucaamalo u dhexaysay inuu maaragtay mucaamaladaas u dhexaysay ay wada mucaamaloon jireen oo cafis ka dalbo arrinta shanaad waxaa weeyaan qofku marku safrayo inuu ku dadaalo an yajtahida fii irdaai waalidayhi labadiisi waalid raalligarayntoda aabbihiis iyo hooyadiis hadday joogaan inuu raalli ahaanshahooda ku dadaalo iyo qof kastoo inuu u baarinimo sameeyo sharcigu saaray inuu baari ahaanshahooda iyo raalli ahaan raalligarayntooda uu ku dadaalo arrinta lixaad waxa weeyaan inay qofka nafaqadiisu iyo biilka wataa ay noqoto mid xalaal ah oo khaalis ka ah shubho ee xoolo dayibah waa inuu ku xajiyo ee qofka hadda xoolo xaaraana hadduu ku xajiyo dee ajar ma leh waxa weeyaan aslulxajkii hadduu doono haba uu istaagee laakiin thawaab iyo ajar ma leh waxaaba laga yaabaa labeyk allaahuma labeyka markuu yidhaahdo in lagu yidhaahdo laa labeyka walaa sacdayka ajiibid iyo aqbal midna kuuma ahaan in lagu yidhaahdo sida ay kutubta islaamka qeyb ka mida ay qorayaan arrinta toddobaad waxa weeyaan waxaa wanaagsan inuu qofku zaadka iyo nafaqada uu wato inuu badsado oo isaga wax ka faadilo ka dheeraado inuu qaato liyuwaasiya minhu lmuxtaajiin si uu uga xiriiriyo ama wax u taro kuwa muxtaajiintaayoo baahan ama biilku ka go-ayo ama dhaqaaluhu ku yaraanayo ama nafaqadu ay ku yaraanayso arrinta sideedaad waxa weeyaan waxaa muhiim ah inuu qofku iskaga tago gorgortanka tirada badan waxyaalaha uu gadanayo inuusan dadka wax ka gadanayo aada iyo aada gorgortanka iyo ma garanaysaa gorgorada u badin si aan meesha muran iyo waxaas uga imaanin arrinta sagaalaad oo wanaagsan waxa weeyaan waxaa fiican qofku biilkiisu inuu isaga khaas u yahay aysan dad kale nafaqadu iyo biilka iskugu jirin la-anna waxa weeyaan inuu keligii gaar u yahay baa u nabadgelyo badan hadday dad wax iskugu jiraan oo bokod maniga iyo lacagtii ay ka wada dhaxayso waxaa dhici kadhah inay maaragtay arrintaasi ay keento khilaaf iyo muran iyo wax la mid ah ilaa waa dad wax isku darsaday laakiin inay dadka xujayda ah ama cumrada jooga ama rufaqada wada socota dacaamka intay meel iskugu keensadaan wada cunaan oo isku darsadaan iyadu dhibaato ma leh arrinta toobnaad waxa weeyaan waxyaalaha muhiimkaa in uu qofku gaadiid inuu raaco gaadiid inuu raaco oo gaadiid isticmaalo arrinta koob iyo tobnaad waxa weeyaan an yadluba lahu rafiiqan muwaafiqa qofku inuu raadsado qof rafiiqa ay camalkan iyo cibaadadan iyo cumradan iyo xajkan ku rafiiqaan oo weliba muwaafiqa qofay iskhilaafsan yihiin oo murmayaan oo khilaaf dhex maraya lama rabo qofay isdabci fahmayaan oo wanaagsan oo cibaadada iyo khayrka iyo daacada uu kaga daydo inuu doortaa fiican marka hore oo xajka iyo cumrada aa u socotid baa qolo wanaagsan la doortaa inaad raacdid oo ahlu khayr ah arrinta labayo tobnaad waxa weeyaan sida fiican qofkaas camalkaas u baxay waxaa fiican gacantiisu inay faaruq ka tahay ganacsi iyo waxyaalaha sii socod iyo soo socodba iyadoo qofku tijaaradii iyo rogrogadkii uu samayn karo oo alaab inta qaada xagga ka gadan karo ama alaab inta soo gato halkan la imaan karo waxaa uga fiican inuu iska daayo oo cibaadada keliya oo u go-o ayaa fiican wa maca daalika hadda hadduu wax gadgatana way bannaan tahay laakiin mashquul buu gelayaa aayadda qur-aanka ilahi wuxu yihi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum markaa dhibi kama jidho waa loo ogolaaday laakiin waxaa ka sii fiican inuu hawshaasoo dhan iska daayo cibaadada un maarata badiyo arrinta saddex iyo tobnaad waxa weeyaan qofka xajatulislaam lagu leeyahay oo awal xajatulislaamkii la yimid waa gud awal buu xajiyey haddana wuxuu rabaa inuu xajkii ku noqdo inay u bannaan tahay oo u fiican tahay inuu qof ka xajiyo weliba tabaruc inuu kaga xajiyo ay sii fiican tahay si uu qofkaas hawsha aan qabsan karin ou hawsha ugu gudo waxa weeye wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi waa arrin ajar badan iyaduna arrinta afar iyo tobnaad waxa weeyaan qofka waxaa fiican safarkiisu inuu noqdo maalin khamiis haddii kalena maalin isniina maalmahaas aada iyo aad ayay u cajab badan yihiin maalmaha kaleo culimmadu islaamku sii sheegana waxaa ka mid ah haddii khamiis iyo isniin labadaba suurtogeli weyday maalinta sabtidana dadkii wanaagsanaa inay aada u jeclaan jireen inay safraan weliba gelinka hore iyo subaxnimada hore inuu safro ayaa fiican allaahumma baarik liummati fii bukuurihaa ayaa nebigu yidhi ilaahu ummadayda u barakee jarmaadadeeda arrinta shan iyo tobnaad waxa weeyaan qofku markuu gurigiisa ka baxayo inuu laba ragcadood tukado oo ma garanaysaa suuradihii hadda aan soo sheegnay faatixadii iyo ku akhriyay qulyaayo lkaafiruun iyo ragcadda kale faatixadii iyo ikhlaaska salaadaas sunnaha iska badsado laba ragcadood buu tukanayaa kabacdina inuu wardigiisa iyo awraaddiisa iyo adkaartiisa inuu akhristo ayaa aada iyo aad u wanaagsan oo u cajo badan marka weliba intuusan safrin inuu ducaysto bixuduuri qalbin wa ikhlaasin qalbigiisoo jooga ikhlaas isagoo samaynaya waxa allaale wixii u sahlanaado arrimo adduun iyo arrimo aakhira ah oo wanaaga ayuu ku ducaysanaya ilaahayna waa inuu weydiisto alicaanata watawfiiqa fii safari inuu ilaahay ugu kaalmeeyo waafajiyana safarkiisa wanaaga ducooyin badan baa jira allaahuma bika astaciin wacalayka atawakal iyo ducooyin kaleba waa jiraan ducaduu ku ducayso iyo luuqaduu ku ducaysaba waa loo ogolya arrinta lix iyo tobnaad waxaa weeyaan inuu sagootiyo ehelkiisa iyo deriskiisa iyo saaxiibadiis iyaguna ay sagootiyaan oo ay isku yidhaahdaan mid kastaaba midka kale astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalik ducadii xadiidka ku soo aroodhay ee waxaa la socotay zawadaka allahu taqwa ilaahay sahay ha kaaga dhigo cabsidiisa wa gafara denbaka dembigaada ilaahay ha dhaafo wayasara laka alkhayra xaydu kunta ilaahayna khayrkaa kuu sahlo meel allaaliya meeshaad joogtaba in la isku duceeyo oo sidaas maarata ayaa fiican arrinta toddobiyo tobnaad waxa weeyaan qofku markii uu gurigiisaba ka baxayo inuu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billaah allaahuma innii acuudu bika an adilla aw udalla ilaahu waxaan kaa magan galay inaan dhumo ama lay dhumiyo aw azilla aw uzalla inaan simbiridhaxdo ama lay simbiridhaxeeyo aw adlima aw udlama inaan wax dulmiyo ama lay dulmiyo aw ajhala aw yujhala calaya marka ducadaas inuu akhriso iyana waa fiicanta oo waayadii qofka loo lahaa markuu ducada akhristo hudiita wa kufiita wa wuqiita waa lagu hanuuniyey waana lagu kaafiyey waana lagu ilaashay qof kastoo gurigiisa ka baxayaaba fiicanba inuu akhriso ducadaas weliba waxaa kaloo fiican qofku markuu baxayo inuu safarkiisa wuxuun sadaqaa la baxo inta uusan markuu bixi rabo tegayo wuxuun sadaqaa sadaqadu waa ajar badanta xaaje kastoo muhiimana horteeda sadaqadu waa fiican tahay maadaama cumradii u socdo ama xajkii u socdo arrintaasi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan wuxuun sadaqaa inuu bixiyo arrinta sideed iyo tobnaad waxaa weeyaan markuu qofku baxo oo gaadiidkau raaci lahaa damco inuu fuulo waxaa sunnaa inuu yidhaahdo bismillaah magaca ilaahay inuu xuso markuu dusheeda tagana oo fadhiisana inuu yidhaahdo alxamdu lilaah subxaana aladii sakhara lana hada wma kuna lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun alxamdu lilaah saddex jeer allaahu akbar sidoo kale iyo ducadii ducaa u safarku haddee waa la garanayaaye allahuma inaa nasaluka fii safarina hada albira wataqwa ilaahu safarka yagaan baari noqosho iyo cabsidaadan ku weydiisana wa min alcamali ma tuxibu watarda allaahuma hawin calayna safarana ducadii xadiidka ku soo arodhay allahuma anta asaaxibu fi safar walkhaliifatu fi lahli walmaal allahuma ina nacuudu bika min wacfaai safar wa kaaabati lmunqalab wa suui mandar fi lahli walmaali walwalad xadiidka abu daawuud iyo xaakimku ay werinayeen weeye arrinta sagaal iyo tobnaad waxa weeyaan waxaa fiican qofku hadduu isagu haddii safarka maamulayo safarkiisa inuu xilliga hameenka ah ou socodka marku soconaya ka dhigto hameenkii dhulka waa lasoo duubaa waa lasoo dhoweeyaa safarku waa sahlan yahy laakiin hadda dee nidaamka kale oo socda ee xilligii safarkaadu ku aado unbay kuu noqonaysaa arrinta labaatanaad oo aadaabta safarka la xidhiidha waxaa weeyaan qofku inuu iska ilaaliyo dheregta badan iyo isqurqurxinta badan iyo raaxaysiga badan fa ina alxaaja ashcahu akbar qofka xaajigaah waa mid basaasaysan oo booraysan oo macnaha aan iska saliidaysnayn oo iska dhaashanayn oo iska sugaysnayn waxa weeyaan qof cibaado ku dhex jiro oo waxa weeyaan howl haya waxaa kaloo fiican qofku inuu dhimrin iyo dabeecad wanaagsan isticmaalo waxaa kaloo muhiima qofku inuu ka dheeraado muranka iyo musaaxamata naas dadka inuu aada u ciriiriyo waxaa kaloo muhiima inuu qofku carabkiisa ka ilaaliyo ereyada xunxun oo dhan waa inuu carabkiisa ka ilaaliyo arrinta koob iyo labaatanaad waxa weeyaan waxaa karaahiya qofku keligiis inuu safro oo iska socdo waxaa fiican inuu dadka la socdo hadday saddex qof iyo ka badan noqdaan waxaa fiican qof inay amiir ka dhigtaan oo madax ka dhigtaan kan ugu fiican qofka ugu fiican weliba iyaguna ay adeecaan waa sunnadii weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinta labiyo labaatanaad waxa weeye qofku markii uu meel sare oo dhulka ka mid ah oo taag ah uu marayo inuu macnaha kibaarto meel hoobada markuu kusii degayo tog oo kalaana inuu subxaanallayso subxaanallah yidhaahdo way codkana aada u qaylin maayo arrinta labaatan iyo saddexaad waxa weeyaan magaalo ama mansil markuu qofku soo gaaro waa inuu yidhaahdo allaahuma innii as'aluka khayrahaa wa khayra ahliha wa khayra maa fiiha wa acuudu bika min shariha wa shara ahliha wa shara maa fiiha ilaah waxaan ku weydiistay khayrkeeda meeshaan iyo khayrka dadka jooga iyo khayrka dhexdeeda ah waxaan kaa magan galay sharkeeda iyo sharka ehelkeeda iyo sharka dhexdeeda ah inuu sidaa yidhaahdo ayaa fiican arrinta la sii xidhiidha middaas waxa weeyaan oo labaatan iyo afraad qofku markuu mansil ama guri dego inuu akhriso ducadan acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq maxaa yeelay wax dhibaya markaa ma jiraan waa xadiidka imaamu muslim uu warinay taas baa iyaduna fiican arrinta labaatan iyo shanaad waxa weeyaan hameenku markuu soo qaabilo inuu ducadii halkaas la sunneeye akhriso yaa ardu rabbii wa rabuki allah acuudu billaahi min sharik wa shari maa fiik wa shari maa khuliqa fiik ducadii noocaas ahayd inuu qofku akhristo ayaa iyadana wanaagsan arrinta labaatan iyo lixaad waxa weeyaan hadduu cid ka baqo ama qof ka boqo ama wax kalaba ka boqo inuu yidhaahdo allaahuma innaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim waxaana fiican qofku ducaaul karabka ama ducaaul kurbada inuu badiyo ducaaul kurabka waxa weeyaan meel kastaba waa la akhrisan karaa laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati wa rabu lardi wa rabu lcarshi alkariim inuu badiyo yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiis inuu badiyo arrinta labaatan iyo toddobaad waxa weeyaan markuu gaadiidka raaco ducadii inuu akhriso iyadana sidoo kale bismi illaahi majareeha wa mursaaha ama majaraaha wa mursaaha ina rabbii lagafuuru raxiim wamaa qadaru allaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyaatu biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun arrinta labaatan iyo sideedaad waxa weeyaan qofku inuu ducada bariyo safarkiisa oo dhan naftiisa u duceeyo waalidkiisa u duceeyo axbaabtiisa u duceeyo madaxda muslimiinta inuu u duceeyo muslimiinta kalena inuu u duceeyo ducooyinka waaweyn oo muhiimka ee arrimaha aakhiro taabanaysa iyo arrimaha adduunka ayaa inuu ku duceeyo weeye maxaa yeelay dacwatu lmusaafir laa turaddu qofka musaafirkayo muuminka ducadiisa lama celiyo waa aqbal arrinta labaatan iyo sagaalaad waxa weeyaan qofku inuu dahaaro daa'imaa fiican dahaaro inuu ku seexdaa fiican salaadaha inuu xafidaa fiican wakhtiyadooda aysan salaaduhu aysan ka tegin arrinta soddonaad waxa weeyaan qofku inuu ku dadaalo calaa ficli lmacruufi fii dariiqih waxa wanaagaayo macruufka inuu wadadiisa sameeyo oo ma garanaysaa dee dadka biyaha siiyo qofka arrintu ka go-do caawiyo maxaa yeelay waxyaalaha sadaqada ajirka badan waxaa ka mid ah wixii markaa baahida loo baahan yahay oo daruuradu keento ama xaajadu keento qofka ka qayb qaato oo wax ka tara ayaa aada iyo aad u ajir badan oo u fadli badan arrinta soddon iyo koowaad waxa weeyaan qofku marku damco inuu xaj aado ama cumro waxaa laga maarmaana an yatacallama kayfiyatahu cibaadadan inuu kayfiyadeeda garanayo iyo sida loola imaanayo wa haadaa fardu caynin arrinkaasna mar haddaa markaa xirati laga bilaabo waa fardu cayn inaa qaabkii loo jideeyey aada ula timaadid id laa tasixu alcibaadatu miman laa yacrifuhaa cibaadadu kama ansaxayso qof aan garanaynin alimaamu nawowi ayaa masaladaas aada iyo aada u faahfaahiyey fii kitaabihi manaasik alxaj walcumra saaxibu zubad waa isagii lahaa wakullu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu qof kasta oo aqoon darro iyo cilmi la-aan iska cibaadaysa dee acmaashiisi waa lagu soo radinayaa marka waa inuu dadka culimada iyo dadka cilmiga leh iyo intuu isagu yaqaanay intuu isku geysto ou si wanaagsan u cibaadayso waxaa weliba fiican an yastasxiba macahu kitaaban waadixan fi lmanaasiki kitaab manaasigta iyo acmaasha ka hadlaya oo jamcinaya inuu isla saaxiibiyo oo uu qaato oo kutubta xajka iyo cumrada laga qoraya wa an yudiima mudaalacata qofku inuu daamiyo kitaabka daalacashadiis waa inuu ku celceliyo wadada intuu marayo kitaabka si masaa-isha oo dhan oo u xaqiijiyo waman aqalla bi haada imaamu nawowi wuxuu yidhi qofkii dhima arinkaas khifnaa calayhi waxaan uga baqaynaa an yarjica bikayri xajin inuu soo noqdo xaji la-aan ilaa waa qof aan waxba garanayn wixiina haleeyey maxaa yeelay xaji la-aantu ugu dhacday waa liikhlaalihi dhimidiisa bishardin min shuruudih shardi shuruudii xajka ka mid ou dhimay ama cumrada ow ruknin min arkaanihi ama rukni arkaantii ka mid ah ama wixii la mid a waxaa dhacda marmar buu yidhi imaamu nawowi warubbamaa qallada kathiiru min annaas in badanoo dadka ka mida inay iska raacaan bacda cawaami makka magaalada makal mukarama caamada joogta qaarkood intay arkaan inay dhahaan dadkanba waxaanay samaynaya anna waa la samaynaya oo uu moodo watawaham uu moodo annahum yacrifuuna almanaasik manaasigtii inay garanayaan isdhaho mar hadday maka joogaan iyagaa yaqaan meel kastoo qofkaa ka yimaada cilmi baa la rabaa oo faktar rabbihim ou dadkaa ku kadsoomo wadaalika khada-un faaxish buu yidhi imaamu nawowi arrinkaasna waa gaf aada iyo aada u foolxun dadka cilmiga iyo aqoonta le baa lagu dayanayaa kutubta mufiidka marka oo qofku inuu qaato waxaa ka mid a kitaabkan al-idaax fii manaasik alxaji waalcumra iyo kan imaamu nawowi oo manaasik alxaji waalcumra isagana marka waxa weeyaan waa kitaab aada iyo aada u mufiida weeyaan idaax imaamu nawowi xaashiyaa luleeyahay ibnu xajar alhaytami reer makaad ayaa isagona xaashiye aada iyo aada u wanaagsan saaray waxaa kaloo jira kitaabka la yihahdo cuddat lmusaafir oo xajka iyo cumrada iyo ziyaarada loogu talagalo cajaa'ibka nin caalimo reer yamaneeda leh waxaa kaloo jira kitaab kale oo la yidhaahdo murshid ulxaaji waalmuctamiri wazaa'iri ilaa acmaali alxaji waalcumrati waziyaara kitaabka hagayay xaajiga iyo muctamirka iyo zaa'irka kuna hagayey acmaasha xajka iyo cumrada iyo ziyaarada isaguna waa kitaab mudan buu yidhi in la kaysado markaas waxa weeyaan walaalayaal waa inaynu ku dadaalno cibaadada ilaahayna hayna ka aqbalo subxaanahu wa tacaala qofku xataa marka uu safrayo inuu dardaarankiisa qoro oo wasiyo qoro oo weliba markhaanti u yeelo xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda addoommada xuquuqulcibaad labadaba caddeeyo ayaa wanaagsan oo weliba uu wakiil samayso ciddii ka gudi lahayd inuu cid u wakiisho mar hadday isaga hadday u suuroobi weyday waxyaalaha u suuroobi waayo dhan inuu sidaa wakiil ugu samayso ayaa fiican marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna ka aqbalo ee aadaabtaas safarkana intii laga awoodo ha lagu dadaalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin